kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka maalintii arbacada ee toddobaadkan ayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxay ansixiyeen xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare xasan cali khayre laba boqol afar iyo labaatan ka mid ah laba boqol kow iyo afartankii xildhibaan ee fadhiday kulanka ayaa oggolaaday xukuumadda waxaana diiday shan iyo toban xildhibaan halka ay ka aamuseen laba xildhibaan oo keliya xildhibaanada shan iyo tobanka ah ee diiday qaabdhismeedka dowladdan ayaa waxay ka soo hareen xildhibaanno ka badan boqol oo baarlamaanka horey ugu gudbiyey qoraal ay ku diidan yihiin haddaba maxay kuwii diidanaa ku dhaliileen dowladda kuwa oggolaadayse maxay u sababeeyeen maxaase hor yaalla golaha cusub su'aalaha iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan cabdi shire jimcaale cayaar jecel oo ka mid ahaa xubnihii calanka u siday difaaca golaha wasiirada cusub iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda iyo dhowr iyo tobankii xildhibaan ee ku adkaysta diidmadooda waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah una soo joogay isbeddelka xukuumadihii lasoo dhisayey burburkii soomaaliya kadib dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waad mahadsan tihiin intaanan barnaamijka gudagelin aan ku horrayno warbixin wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uu nooga soo diray muqdisho oo uu ku eegayo golaha wasiirada iyo la xisaabtanka baarlamanka ee xukuumad ay ku jiraan xildhibaano ka badan afartan xasan kaafi baarlamanka soomaaliya ayaa sagaal iyo labaatankii bishan cod aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha wasiirada cusub kadib markii ra-iisul wasaaruhu hor keenay golaha shacabka xukuumaddiisa waxaana kulankii ugu horreeyey ee ay isugu yimaadaan uu qabsoomay shalay oo khamiis ahayd kaasoo diiraddana lagu saarayey wax ka qabashada arrimaha abaaraha ka jira soomaaliya xukuumaddan oo ku soo beegantay wakhti adag oo ay dalka dhibaatooyin badani ka jiraan ayaa waxyaabaha ay xukuumadihii ka horreeyey uga duwan tahay waxaa si kooban uga hadlaya xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soomaaliya guud ahaanba dowladda soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan waa soo kobcaya waa soo korhaya marka wakhtiga ay kusoo aaday baaba waxaa weeyaan wakhti khibrad iyo waayo aragnimo iyo experience lasoo qaatay weey ay kusoo beegantay aragtida shariif maxamed cabdalla uu ka bixiyey xukuumadda cusub ayaa waxaa mid ka duwan qaba brofesor sankor jaamac geyre oo ka mid a aqoon-yahanada wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho xaqiiqatan xukuumadihii hore iyo xukuumadda xasan kheyre wax badan oo la odhan karo waa kula duwan yihiin ma muuqato waxaan moodaa in ay u eg tahay suurad iyo dhaqan iyo xulasho iyo iyo dhaqankii lagu xulay iyo dhammaan sifaadkii dowladihii hore lagu xuli jiray ka hor inta aan la ansixin golaha xukuumadda cusub ayaa waxaa jiray guuxoosaad ka dhex oognaa baarlamanka gudihiisa iyo xildhibaano mooshin ka keenay qaabka loo soo xulay golaha wasiirada kuwaasoo ra-iisul wasaaraha u gudbiyey warqad ay uga codsanayaan inuu dib u eegis ku sameeyo golihiisa iyadoo markii dambena ay xildhibaanadaasi ka laabteen go-aankoodii hore kana qayb qaateen meelmarinta xukuumadda haddaba maxaa keenay isbeddelka degdega ah waa kan brofesor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda marka hore waxaa jirtay xildhibaanadu inta badan waxay rabeen inay iska dhex arkaan oo ninba nin buu riixayay hase yeeshee way ku soo baxeen xildhibaanadu iyo afartan iyo saddex xildhibaan ayaa ku soo baxay laakiinse kuwii rabay ayaa waayay xilka kuwaasaa waxay keeneen inay cadaadis saaran oy xukuumadda diidaan oy geliyaan cod oo yidhaahaan hala diido hala diido taasi waxay keentay boqol iyo shantii lasoo bandhigay inay diidan yihiin ee mooshinka ka keentay iyo kuwo kaloo habeennimo dambe la sheegayay inay aad uga fara badan yihiin isbeddel baa ku dhacay isbeddelka waxaa keenay ra-iisul wasaare cali khayre wuxuu ballan qaaday in la ansixiyo muddo dhowna isbeddel uu ku sameey xukuumadda cusub ayaa tiro aan horey loo arkin waxa ka helay haweenka oo dhanka kalena si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamanka taasoo ay u arkaan guul iyaga u soo hoyatay sida ay tilmaamayso guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe baarlamaanka labada aqal marka la isku daro waa siddeetan iyo kow xubnood xukuumaddana waa siddeed lix wasiir oo buuxda iyo laba wasiir ku-xigeen ayay haweenku ku leeyihiin tirada aan ku yeelanay baarlamaankana kuma aanaan lahayn tirada golaha wasiirada aan ku yeelannana weligan ma soo gaarin maanta meesha aan soo gaarnay golaha wasiirada cusub ayaa saddex iyo afartan ka mid ahi waxa ay ka tirsan yihiin baarlamanka soomaaliya haddaba door intee la-eg ayay ku lahaayeen ololaha loogu jiray ansixinta xukuumadda qaad sidee ah ayaase lagu soo xulay xildhibaanadaasi mar kale shariif maxamed cabdalla ha inoo falanqeeyo waxaa lagu soo xushay hadday tahay de kama marna mar kastaaba in hade beele ayaa dadkan ay ka dambeeyaan iyo gobole iyo dowlad goboleedyo brofesor sankor jaamac geere ayaa xukuumadda cusub ku dhaliilay in tiro badan oo xildhibaano ah ay ku jiraan golaha wasiirada waxaana uu xusay inay taasi dhaawacayso arrimaha la xisaabtanka xukuumadda la xidhiidha maadaama sida uu sheegay ay labada dhinac isku milmayaan xulashada laga dhex xushay oo baarlamaankii dib loogu noqday oo laga xushay afartan iyo saddex waxay muujinaysaa in isbedelkii la sugayey uusan suurtagal ahayn oo baarlamaankan laga maarmi waayey daliisha dowladda hadda loo hayaana waa midaas ah sabab ku kaliftay inay baarlamaanka dib ugu noqdaan dhaawac baa ka soo gaaraya in labada awoodo ay markaa isku milmaanba waxa weeyaan isla xisaabtanka ayaa nuqsaan noqonay ugu dambayntii sahre sheekh xuseen oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka ayaa madaxda sare ee haysa hoggaanka dalka kula talisay inay iska ilaaliyaan khilaafaadkii ragaadiyey madaxda dowladihii ka horreeyey horta soomaalidu waxay tidhaahdaa adduunka carab iyo ilka isu dhowaal isqaniinaan rag wada shaqaynahaya oo wax u dhexeeyaan inayan isqaban maba imaan kartaba markee nin walba aragtidiisa yuu leeyahay laakiin waxaan leeyahay war haddii ay wax idin dhex maraan gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa gacmihiinna hoos u dhaqda si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa arbacadii aynu ka soo gudubnay baarlamanka u soo bandhigay barnaamijka ay ku shaqaynayso xukuumaddiisa oo ka koobnaa in ka badan afartan beej taasoo xildhibaanaduna ay aad uga maqsuudeen waxaana laga dhursugayaa sida xukuumadda cusubi ay u hirgeliso barnaamijkaasi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa noqonaya madaxdii ugu horreysay ee loo soo dhoweeyo si ka duwan kuwii iyaga ka horreeyey waxaana ay ku soo beegmeen xilli ay shacabku u hamuun qabaan nolol iyo dowladnimo taasoo ah mid fariin u diraysa labada mas-uul inay gacmaha isqabsadaan afarta sane ee soo socota dadka iyo dalkana u horseedaan horumar iyo baraare dhabbaha u xaaraya sidii loo gaari lahaa labada kun iyo labaatanka doorasho qof iyo cod ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aan gudagalno barnaamijkeenna faaqidaadda oo sidii aan horay idinkugu sheegnay ay ka qaybgalayaan xildhibaan cabdi shire jimcaale cayaar jecel xildhibaan daahir amiin jesow iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah saddexdooduba waxay ku jiraan qadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxaan ku hormarayaa xildhibaan daahir amiin jesow daahir bal waxaad noo sheegtaa wixii aad ku diideen dowladda hadda la ansixiyey bismi illaahi raxmaan raxiim awal waa mahadsan tahay walaale diidmo kale ma jirin horta marka ugu horeyso waxa markii aada dhuuxdid oo aada qorshaho muxuuha barnaamijkooda aragtid ayaa hadiida lana ogolaadaa waxaa la yaabi lahaa oo suurtagal ahaan laheyd in boqol kiiba boqol ay ansixiyaan xildhibaanada laakiin barnaamijkii xukuumadda in laga doodo waa la diiday muxuu ahaaye de qaab dhismeedkeedana boqol xildhibaan ka badan ayaa soo jeedisay qaabkii saamaqaysiga in lagu xadgudbo marka waxaan islahay ba anigu hadda diidmada intaa waa ka badanay laakiin xaqiiqda jirta oo dhabta waxaa weye in aan xukuumadda barnaamijkeeda la akrin lagana doodin de miribar duubduubaa loo laqaa in loo dhaqay muxuu ahay codka loo geliyey arrintaasna saameyn weyn ay ku yeelinaysaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waa garta waa noo sharaxi doontaa waxyaabaha kale aad ku dhaliisheen ama tayada ama tirada xukuumadda hadday noqon lahayd aan aan aan sii ciyaar jecel daahir amiin jeso waad maqlaysaa waxyaabihii ay ku dhaliileen dowladda ay ku diideen xukuumadda ayuu sheegay maxaad adiga ugu codaysay iyo xildhibaanada kula midka ah wa waan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkaya jesow iyo cabdillaahi shirwaac oo runtii ururada bulshada dalkan soomaaliya ninaa wax badan kusoo kordhiyey sida aada sheegtaba waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ansixiyey dowladda lasoo dhisay shaki kuma jiro in sida daarjesoba marka hore ka hadlay in magacaabistii la magacaabay xukuumaddaba lagu kala fikir duwanaa qudhayadu deegaanka aan ku masalo baarlamaanka cabashooyin fara badan baa adigu naga soo gaadhay kadibna arrinta ayada waxaan kala xiriirnay prime ministerka prime minister kadibna wuxuu nagu qanciyey in xal loo heli doono cabashooyinka jira markaana qanacnay dabadeed waxaa la dubagelay barnaamijkii taageerida waxaan ku taageernay waxa weeye barnaamijka uu prime ministerku noola yimid oo runtii aada iyo aada micnaha wacadcadaa oo clear u ahaa barnaamijka nolol iyo nabad oo horey aan u akrinay oo ahaa khudbadii madaxweynuhu laftiisu uuna soo hordhigay oo runtii aan horey u aragnay oo aan hayn wax nagu cusub isla taan buu prime ministerku iyo dawladdiisa uu ku salaynayay waxaanu eegaynay xaaladda guud oo dalka uu ku jiro sidaad la socoto xilli aada u qalafsan oo abaara ayaa lagu jiray gaar ahaan deegaanka hadda anigu aan baarlamaan ku matelo oo daacun caloleed aada u ballaaran uu ka socday waxaa dhacaysay maalmihii dhowaa aan wasaaradda caafimaadka aan tegey daahitaan fara badan baa ka jiray inaanu adeeg dawooyinka ku habboona aan gaarsiino iyadoo la leeyahay micnaha wasaaraddii weli ma dhisna wasiiradii waad garan kartaa daacuunkuna saacado gudahood ayuu qofka uu ku dilaa marka anagoo xerinayna dhibaatooyinka guud ee dalka ka jira anagoo xerinayna dawladda cusub ee weli aanan arag haddii alla ku idmaayo waxqabadkeeda maana dhihi karin dadka waxaa la yidhahdaa waxaa u imaan daran ama usalugma badan qofka shaa loo soo wado isagoon ogeyn sukortu inay ku badan tahay ama ay ku yar tahay yidhaahda shaha sukor mana iga celi marka waxaan adigu go-aansanay dawladdeenaanu ansixino eegno waxa ay la timaado qiimayno markaan qiimayno kadib arrinta iyadaa minaha ku qiimayno waxqabadkeeda ayaanu ka keeni karan laakiin ma qabo walaalkay jesow siduu yidhi waxaan qabaa isaga qudhiisa procedureka unbuu diidanaa mooyaane sidaa uu yidhi guud ahaan ansixinteeda iyo minaha inuu kasoo horjeedo ma qabo balse waxaad moodaa kala fikra duwanaansho waa jirtaa oo rainbowga ama roobaadku quruxda ayuu kamid yahay kala fikra duwanaanshaha anigu runtii aada baan ugu faraxay inaan arkay qaar u codeeyey qaar ka aamusay iyo qaar diidayba marka waa soo dhaweynaya dimuqraadiyadda ayaa caynkaasa saaxiibka jeso fikirkiisii isaga xor buu u ahaa aadna waan usoo dhaweynahay kala fikra duwanaanshuhuna quruxday kamid tahay waa kugu soo noqonaya xildhibaan ciyaar jecel kugu soo noqonaya aad baad umahadsan tahay cabdulaahi maxamed sharwac baan siinayaa ururada bulshada rayidka cabdulaahi muddaad usoo joogteen xukuumado isbedelaya kuwa lasoo dhisayo kuwa la diidayo kuwa lagu celinayo waxaaso dhan baad usoo joogteen ujeedada ugu weyn ee dowladahan loo dhisayana waa in dadkii dhibaataysnaa ee dalkii joogay soomaalida ahaa ee labaatan iyo dhowrka sana dhibaatada ku jira in dhibaatada laga dulqaado oo xukuumad shaqaysa oo waxqabata ay u dhalato adiga maxaa kaaga baxay xukuumaddan ugu dambeysay iyo wixii aad usoo joogto markaad isbarbardhig ku samayso maadsan tahay colaad xildhibaanadana waan waan wada salaamayaa aniga qof ahaan waxaa iga baxday horta in la ansixiyo annagu waan soo dhaweyneynaa sababtu waxa weeyaan waddanku dhib badan ayuu ku jiraa marka sijiidad siyaasadeed alo ku dhamaanaya aan la oqoonin waxaa fiican in compromise la gaaro anwaan siyaasadeed marka ansixinta waan soo dhaweyneynaa laakiin wasaar dawladdan hadda la dhisay waxba kagama duwana dawladihii oo dhisi jiray xagga tirada xagga shuruudaha ay ku fadhido shaksiyaadka dhinac walba markaad fiirido waxaad moodaa inay aada ugu dhow dahay waxyaaba ay uga duwan tahay way jiraan sida wasaaradda wasaaradda muxuu ah gargaarka iyo maareynta masiibooyinka arrintaas way uga duwan tahay iyo waxyaaba shaksiyaad maaragtay la isleeyahay howlahooda si fiican ay u gudan karaan laakiin guud ahaan waxaad moodaa inay sidii hore u eg tahay xildhibaan jesow waad maqlaysa ciyaar jecel wuxuu yidhi shirwacna waad maqlaysaa bal adigu waxaad ku biiran lahayd aragtida maadsan tahay waxaan jeclaan lahay marka ugu horeyso hadalka inaan been qaasano si uu nogula deeqo oo aan qof kaligiis siiga tirax tignan waxaan jeclahay hadalka in la qaybsado la googoosto fikri fiicana kasoo baxaysa dood shacabka soomaaliyeedna wax ma taraysa horta marka ugu horeyso anigu waxaan kasoo qeyb qaatay muxuu ahaye baarlamaanka soomaaliya kii sideedaad kii sagaalaad iyo kan intaba waan garanayaa xukuumadihii soomaaliya qaabka loo ansixiyey iyo siday kala ahaayeen muxuu ahaay iyo barnaamijkooda barnaamijkooda qaabka oo u dhignaa dhammaan ma ahayaa xukuumadihii soo maray barnaamijkoodii dawladdan waxay ugu duwan tahay dawladihii soo maray dalka ama xukuumadii soo maray waxay ugu duwan tahay oo ka muuqda waxa layihaha fudayd baa ka muuqda waxay dadka inta badan ay leeyihiin muxuu ahay dhibaataa jirta dhibaato waa jirtaa waa run dalkeena abaaraa ka jirta laakiin haddana abaarta tan laga baxaa roob qaabka looga baxayo in la abaara roob barnaamijka xukuumadda maalintii uu ra-iisul wasaaraha soo wareejiyey ayay baarlamaanka xafiiskiisa soo gashay isaga xilka ma saara waktiga muxuu ahaaye iyo sida loo ansixinayo waxa wey xeer hoosaadka wuxuu leeyahay qodobka xeer hoosaadka baarlamaanka qodobka lix iyo labaatanaad farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay afartan iyo sideed saacadood ayay xildhibaanada soo akhrisinayaan baarlamaanka ay kula soo noqonayaan maalinta afartan iyo sideed saacadood kadib ra-iisul wasaarahiyaa khudbo akrinaya jeedinaya qoraalkiisii akrinaya kadiba markii ay dhamaato soo hadaljeedintii ra-iisul wasaaraha waxaa muxuu ahaaye ka doodaya oo isqoraya oo doodis barnaamijkaas ka doodaayo meeshuu ka qaldan yahay meeshuu ka sin yahay ka doodaayo xildhibaanada soomaaliyeed xildhibaanka ugu dambeeya markuu doodo cod baa soo qaadaya codka qaab loo qaadaa jira oo qodobka muxuu ahaye labaatan iyo sagaal farqadiisa shanaad ayaa tilmaamaysa line linea loo qaadaya linekaana kow la tirinaya linekaana tan xukuumaddii hadda ugu dambeysay ayaan ansixinay oo midda hadda xilka sii haysa ayaan ansixinay qaabkayna u ansixin way og yihiin cayaar jecelna waa joogay sidaan jeclahay waa xildhibaan uu nala ahay walaalkay layna loo qaaday ma jirin waxaasoo dhan waxaan filayaa waxaan lasoo shaqeeyey madaxweyne xasan cabdullaahi yuusuf madaxweyne sheekh shariif madaxweyne muxuu ahaay xasan sheekh madaxweynaha hadda maanta jooga iyagu afar ahaan jeclahay inta madaxweyne lasoo shaqeeyey ma ku arag ma an arag weli xukuumad la keenay baarlamaankaas oo ajendaheeda brogramkeeda iyo qorshe howleedkeeda laga doodin oo aan ansixinay ma aan arag ciyaar jecel waad dhegaysanaysay jesow hadalkiisa wuxuu dhaliilayaa in xukuumaddii aanba qorshaheedii iyo hawsheedii baarlamaankaba ka doodin oo un madax ra-iisul wasaaraha wato iyo xukuumad baa lasoo dhisay unbaad duubduub u laqdeenood sida aad sheegayso idinkoo fiirinaya duruufaha iyo abaaraha dalka ka jira ayaad ansixiseen markaad ansixinayseen maxaad u eegteen oo ka baxsan xagga duruufaha abaaraha ah aada baad umahadsantiin xildhibaanka saaxiibkay waa salaamaya mar kale runtii xildhibaanku waxa uu cuskaday qodobka labaatan iyo lixaad xeer hoosaadka baarlamaanka ayuu cuskaday qodobku sidaan ayuu qoran yahay guddiga joogtada arrimaha golaha wuxuu diyaarin doonaa ajendaha fadhiyada soo socda ee golaha sida sidaa ku qoran sidaad la socoto baarlamaankan tobnaad weli guddiyo la sameeyey ma jiro guddiyadii hore micnaha waxay la dhaceen baarlamaankii hore ee sagaalaad marka way fiicnaan lahayd in marka sharciye la cuskanayo micnaha loo akriyo sharcigu siduu yahay shalayna saaxiibkay anigoo with a great respect bikulli ixtiraam anoo ixtiraamaya doodaha iyaga baarlamaanka waa lagu kala qancay qodobkan lix iyo labaatanaad farqadiinkiisa kala duwan sidoo kale loo akriyey marka waxa uun hadda guddoonka baarlamaanka ayaa booskii noogu jira muxuu ahaa guddiyada joogtada ah ee soo diyaarin lahaa saa darteed lama qabo saaxiibkay in micnaha qodobka labaatan iyo lixaad inaba ha yaraatee lagu xadgudbay isaga oo haddana annagoo qancinayna ayaa waxaa la isku dayey waxaanu ka warhaynay in boqol iyo shantii xildhibaan oo mooshinka micnaha keenay tala soo jeedinta ah intoodii badneed waa la qanciyey waxaa lagu qanciyey xaaladuhu siday yihiin waxaa prime ministerku uu ku qanciyey inuu dib u eegi doono walaaca ay micnaha ka qabaan dawladdan lasoo dhisay intoodii badnayd waa ku qanceen sidaan horeba u sheegay kala duwanaantu quruxda ayay ka mid tahay waxaan idhahda waa qaansan roobaad in la helo xildhibaano adadag oo runtii farxad bay aniga ii tahay oo walaalkay jesa uu ka mid yahay oo die hard ah oo micnaha go-aankooda hadiyo jeer micnaha ku dhegan laakiin waxaan qabaa arrinta shalay baarlamaanka ka dhacday sharcigay waafaqsanayd qodobka labaatan iyo lixaad walaalkay u cuskanaya ma jirin waxaan ka warhaynoo kale in isla xildhibaano ka mida kuwa diidanaa intii yarayd micnaha ku aragtay inay laftooda mooshin keeneen oo ay micnaha leeyihiin waa ina la siiyaa afartan iyo sideed saac kadibna xildhibaano kale ayaa oo toban ah oo runtii ayaa waxay keeneen mooshin markii ajendaana loo qaybiyey sharciga wuxuu qorayaa in haddii toban xildhibaan oo xildhibaanada ka mid ah ay doonayaan ajendaha maalintaa la soo jeediyey in lagu daro waa inay toban xildhibaan ay soo jeedisaa tobankii xildhibaan waa soo jeedisay waxayna soo jeediyeen in dowladda duruufaha jira awgood marka la eegayo iyadoo shuruucda dalkana la eegayo xeeroosaadkana leeyahay in dawladda la ansixiyo arrimihii waa laga dooday baarlamaanka uu ka dooday walaalkay jesow fikirkiisa si qurxoon buu runtii u dhiibtay kadibna cod baa la geliyey codkii isaga ahaa in ajandaha lagu daro tiimka micnaha jesow walaalkay iyo tiimkiisii runtii adigu isla laba boqol iyo labaatan baan umalaynahayaa inta ogolaatay inay ahayd in codka ajandaha in lagu daro taa halkaasaan ka gudubnay goobjoog baan u ahaa farxad lay ahayd inaan arko democracy in action oo dimuqraadiyad oo si ficil ah jesow oo soo istaagay lacelcelinahayo dadka qaar marka runtii farxadda ay ahayd wa waa gartay aad baad labadiinaba umahadsan tihiin waa arrin xiiso badan in laba mudan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ka doodayaan oo ay ku doodayaan midna uu leeyahay xukuumadda nidaamkii iyo qaabkii la rabay in loo lagu ansixiyo looma marin midna uu leeyahay nidaamkii baan marnay oo wa waa iyada laftirkeeda ayaa ah arrin xiise badan oo dimuqraadiyadda iyo in fikradaha la iswedaarsada ka turjumaysa laakiin waxaan siinayaa shirwac baan siinaya shirwac bulshada rayidka ah iyadu talama ku lahayd xukuumadihii dalka lasoo dhisayey ilaa middan ugu dambeysay wax talo oo ay ku biirinayeen ama talooyinkooda la dhegeysanayey mise bulsho unbay iska yihiinoo hadba ciddii timaado unbaa madaxu noqota wa waad mahadsan tahay colaad inta aanan su-aashan dambe ka jawaabin ayaan waxaan rabaa laba shay inaan sheego oo iiga soo baxday mudanayaasha doodooda mid waxa weeyaan baarlamanku uu ogaa in prime ministerku uu keenayo xukuumadda soddon maalmood gudahood marka guddoomiyaha baarlamankana way ka muuqatay inuu soddonka ken yiri muxuu aha xukuumadda laakiin ani waxay la tahay meeshaas shaqa ku baaqatay baarlamanku waxay ahayd inuu guddigii arrintaasi qaban lahaa oo soo faaqeyn lahaa barnaamijka dawladda ma dhisin waan ogaa in bisha soddonkeeda la keenayo marka shaqadaas baarlamanka ayaa iska lahaa mana qaban sidoo kale xukuumadda markii ra-iisul wasaaraha la magacaabay waxay ahayd soddon maalmood gudahood inay barnaamij ku liyima la yimaadaan barnaamijkaasina boqol maalmood ma aha waa barnaamij dusha ka sheegaya afarta sano waxa ay qabanayso inay qaadaydo doorasho qof iyo cod ah taas halkaasaan uga baxaya arrinta aad aniga i weydiiday bulsharayda annagoo ah ayaan bareeraheena mar kasta u geynaynay dawlad xukuumad kasta oo la dhisayo ay ugu dambaydo xukuumaddan hadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay xasan cali khayre marka waraaq qoraal ah oo ah ayaan ayaan u geynay taladeenna taladaasna waxaan umalaynayaa hal qodobna laga soo qaadan marka mar kasta bulshada rayidka ahi waxay bixinayday tala laga soo bilaabo ilaa carta wa waa gartay waa arrin kale aad u xiiso badan waxaan siinayaa jesow baan siinaya jesow markaanu kasoo gudubno arrinta la xiriirta xukuumadda nidaamkii ansixinta looma marin iyo waa loo maray dabcan waxaa jira sababo kale oo badan oo raggii adig kula kugu fikirka ahaa ee xukuumadda diidanaa ay sheegayeen oo ay lahaayeen sababaha sababaha sababaha ayaan dowladdu ku diidanahay ma waxaa jira tayada ama tirada dowladda o aad dhaliilaysaan waxyaabaha kaleed ku diidantihiin maxaa ka mid ahaa annaga waxaan ansixinaynaa waxaa weeye barnaamijka xakuumadda waay barnaamijka xakuumaddu haddii xakuumaddu ay barnaamij ke keento baarlamaanka inuu saxo inuu yidhahdo waxaas kasoo bedel inuu yidhahdo waxaas kusoo kordhi inuu yidhahdo sidaan wax maqan kar waxa dhan oo aan aan controlayn oo ansixinta waajibka nooga dhigi inaan ansixino waxaa kamid ah in barnaamijka xakuumadda aan keeno waxaa waxaa muhiim ah waxyaabaha aan controlinayni oo aan inaan observe ku samayno aan rabnay waxaa kamid ah dadka lix iyo labaatanka iyo dhowr iyo maxaa konton lixdan iyo iyo iyo sideedda wasiir wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dawle leh cvdooda shuruudo noo qoranaa jiro oo dastuuriya cvdooda kuma xireen meeshaana lasoo fadhiisiiyey waxyaabaha afartan iyo sideed saaca loo siinahay kamid tahay qodob xeer hoosaadka ku jira laguma laali karo mooshin waa hagaag waan idiin soo noqonayaa balse marka hore aan ku yara nasanno aragtida qaar ka mid ah shacabka muqdisho ee xukuumaddan waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa mikrofanka la dhex qaaday magacaygu waa cumar aadan rooble waxaan u arkaa xukuumadda cusub ee lasoo dhisay in ay aada u tiro badan tahay marka la fiiriyo inta ay ka kooban yihiin iyo dhaqaale ahaan waddanka meesha uu joogo intooda badan marka la fiiriyo qaarkood boosishinadii ama meelihii laisdhehayay right right person to the right position kuma kuma samaysna kuma salaysna waxaa u malaysaa inay ku salaysan yihiin hab qabaa'ileed oo qabiil kasta ahu ninka uu soo dirsaday meesha loo geeyay magacayga waxaa la yihahdaa axmed cabdihadi cabdulaahi waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool dowladdan aniga fikradayda ma aha dowladdii shacabka soomaaliyeed uu sugayey shacabka soomaaliyeed wuxuu sugayay dowlad ka turjumaysa isbeddel dowlad dad kooban oo noloshoodan maaragtay guul ka gaaray shacabka soomaaliyeedna ay ku yaqaanaan karti iyo hufnaan baa la sugayey laakiin dadka lasoo magacaabay waxayn dad laacibiin siyaasada hore ugu jira la yaqaanay waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore dad hay-adaha nijooyada la yidhaahda ka soo shaqeeyey iyo siyaasiyiin iska caadi oo xitaa dadka ayaga ay ka soo jeedaan ay matalaan aysan ku qanacsanayn bismillahi raxmaan raxiim magacii waa calibaashi aadan deeriye waxaanu arkaa xukuumadda cusub habka loo dhisay in uu yahay hab lagama maarmaan ah sababtuna waxaa weeye in dadkeennu maanta dalkeennu ma ahan dal ay ka jiraan xisbiyo xisbiya ka jira maana waa hab ku salaysan four point five saas darteed bacdamaa dadka qabaa'ilka kulligood ay doonayaan qoys walbaahi inuu gaarhka u qanco way ku saxan yihiin macnaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu habka ay wax ku saleeyaan si loo qanciyo beelaha soomaaliyeed laakiin muhiimaddu waxay tahay dhammaantan inaan garab istaagno islamarkaana aan kala shaqayno masaalixda waddankiinu leeyahay si aan u gaarno in aan helno berito dowlad kooban yar waxqabad wanaagsan dhale insha allahu tacaala bismillahi raxmaani raxiim magacay waa cumar xaaji diiriye xukuumadda lasoo dhisay waddanku wuxuu ku jiraa marxalo adag oo run ahaantii dadkii abaaro iyo dhibaatooyin badan ay haystaan laakiin waxaa moodaa xukuumadda ina xoogaay hadda uu ka jiro barbalanka meeshuu ka jiro waxawaaye golihii baarlamaanka iyo golihii xukuumadda oo fulin tahay shaqooyinka inay isfargalayaan oo ah baarlamaanka in loo badiyo xukuumaddii shaqaynaysay marka hadhowda waxaa moodaa shaqadii iyadoo shaqo badan ay dowladdii u taallo xukuumaddii u taallo in shaqadii baarlamaanka iyo shaqadii xukuumadda fulinta inay isfargalayaan aad buu u mahadsan yahay waryaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegaystayaal intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka dib uga soo biireen halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaan bartanka ah uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno golaha wasiirada cusub barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan cabdi shire jimcaale ciyaar jecel oo ka mid ahaa xubnihii u codeeyey golaha wasiirada cusub ee la ansixiyey iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka ah aan ku noqonno barnaamijkeenna waxaan siinayaa ciyaar jecel baan siinayaa haddaan idin xusuuso qodobka afar labaatan iyo lixaad farqadiisa saddexaad waxay u qoran tahay sidan ajandaha haddii ay codsadaan toban xildhibaan in wax cusub lagu daro ama wax laga bedelo waxaa guddoonka laga doonayaa in uu ku soo daro ajandaha isla fadhigaas haddii ay u codeeyaan boqol kiiba konton fifty plus one ee tirada fadhi tirada fadhisa meesha tirada baarlamaanka arrinta dhacday waxa waxa dhacay sidaasay ahayd toban xildhibaan ayaa waxay soo jeediyeen in golaha wasiirada ee la keenay la ansixiyo sharciga ay u mareen qodobka labaatan iyo lixaad farqadiisa saddexaad marka waa fiicnaan lahayd arrinta sharciyadda inaan meel dhigno oo sidaa aan u ogaano saaxiibkeena sidaa uu ku qanco maadaama ay wakiil ka yihiin konseenkooda iyo walaaca shacabka inay micnaha dawladda la wadaagaan anigaygan waa lai yeeray deegaanka aan matalo shir baa laygu yeeray waxaa la yidhi dawladda tanu xaq ma ahan maxaa yeelay xaqii aan ku lahayn iyo wasiiradii aan ku lahayn ma hayno konseenkii iyo walaacii waxaan u bandhigay prime ministerka prime ministerku wuxuu yidhi arrintan waa dhacday waan idinka shaafi doonaa dawladda tanna dib baan u eegi doonaa waktiga ku habboon balse siday tahay xaaladaha jira awgood hadda saha loo qaato waana ka aqbalna waana sugaynaa in dawladda iyadaa micnaha sida uga ballan qaaday dadkii walaaca qabay inuu u eego waa garta aad baa umahadsanta kugu soo noqonaynaa waxaan siinayaa cabdulaahi maxamed shirwac baan siinayaa cabdulaahi xildhibaanada dowladda jesow ay ka mid yihiin ciyaar jecel iyagaa hadda xubno badan bay ku leeyihiin ilaa dhowr iyo afartan ayaa mudanayaasha baarlamaanka uga jira dowladda cusub ee la dhisay marka dowlad xukuumaddii intaa tirada la eg ay ku jiraan sidee baarlamaanka loo xisaabtami karaa bay kula tahay waa su-aashaasi waa su-aal muhiima colaad su-aal waxyaabihii aan talada ka bixinay ayayna kamid ahayd inaan xildhibaanadana loo daayo xilka mas-uuliyadaas weyn qaranka u hayaan xukuumadana loo daayo midda hawsha fulinta oo iyaduna howl aada u qiimo badan ah meesha la rabo dhibaatooyinka soomaaliya haysta oo faraha badan oo aanaan hadda sheegitaankooda halkan ku wada tilmaami karin oo ugu soo horeydo amni daradu ay ku xigto oo dhaqaale xumada iyo fakriga iyo jahligu ay maaragtay ay daashadeen yacni dadkii la rabay waxaanu ku talinay in ay qaadaan wasiiradu hadday ugu bataan ay labaatan noqdaan waxaan ku talinay in baarlamanka howshiisa loo daayo waayo waxaan aada u dareemaynay horena usoo aragnay ilaa iyo carta qofku marka uu baarlamankana ku jiro xukuumaddana ku jiro muxuu ahay labadii shaqaba waa beerdaroobayaan sidaas ayay badana ahaan jirtay haddana welwelkaas annagoo qabna ayaanu ku talinay in labada howlood la kala saaro
jeso baan si- jeso baan siinayaa jeso alaado waad mahadsan tahay waxaan rabaa brofesorka waxaan kusin garaynayaa oo aan ku saxaya oo aan ku raacsanaya oo ah taladii aan soo jeedinay kamid ahay afartan iyo kow xildhibaan ayaa golaha wasiirada lagu soo daray oo weliba wasiir ku-xigeen iyo wasiir dawle u badan walaalow waxyaabaha aan soo jeedinay ay kamid ahayd imisa dhalinyaro soomaaliyeed oo jaamacado ka soo baxay badaha tahriib maanta ku bilaacdoohoy maxaa loogu diri waay waxa weye ra-isul wasaaraha shalito hadalkiisa waxaa kamid ahay maasuq aan la dagaalamayna adeerow baarlamaanka soomaaliyeeda lagu kala jibinayay nimankaan niman lagu soo xushay khibradaan ay leeyihiin iyo arrimahaanaan ugu dhameyn midna ma in horta inaa kitaabaan gacanta saaray shacabka soomaaliyeed aan u dhaartay inaa iyo dawladooda inaan wixii qaldan aan saxayo oo aan waxaan qaldan u qaadaynin waxa weeye baarlamaanka soomaaliyeed maanta haddii xukuumadda fadhi ay leedahay baarlamaankani uu fadhi leeyahay intay ka qayb galayaan intay ugu qayb galayaan waxaan siinaynaa ciyaar jecel waan siinaya isagaa kaaga jawaabaya markaad eh, su-aashaada ka jawaabto waxaan rabaa inaan inaad raacsato eh, waxaad u aragto xalka eh, soomaaliya halka uu ku jiro gaar ahaan eh, bu- dhibaatada looga- eh, waxa looga bixi kara dhibaatooyinka xukuumadahan hadba dhisma ee haddana burburo iyagoo aan waxba qabanin markaad su-aasha jeso jeso uga jawaabto xalka raacsi si aan wakhtiga u beeqaansano oo aan usoo gebagabayno barnaamijkeena waa marka labaad islaamaya arrinta mid mid waa ku raacsanahay waxa kalama fikir duwan anigay jeso iyo cabdullaahi surwaax arrinta ku saabsan haddii idinku aad micnaha wax soo xulul hayseen oo aad prime ministerka ahaan lahayseen iyo madaxweynaha eh, walow ay tahay shaqada prime ministerka xageed wasiirada ka keeni lahayseen anigu dadka qabaan ahay in eh, banaanka laga keeno waa haddii layga yeeli lahaa laakiinse ma dhicin maxaa yeelay eh, shaqooyin ka badan oo tan golaha wasiirada ka badan baa micnaha noo yaala shan iyo toban guddi baa micnaha eh, baarlamaan ka jira mid walba la doonaya in wasaarado eh, lagu lifaaqo oo ay micnaha shaqooyin ay ka qabtaan marka taa iyaga ayaan ku raacsanahay oo waa ku faraxsanahay inaanu isku fakarnahay walow aan meela yar yaryar ku kala duwannahay arrinta eh, su-aasha walaalkay jesow waxaan isleeyahay hadee Eh, isla tiun bay ku noqonaysaa haddii eh, aanu dib u noqonon ana haddana qodobada aan ku noqon dhibkeeda leedahay Eh, shuruudaha dastuurka ku jira waxa weye qofku inuu jaamici yahay Eh, lixdan iyo sideeddaa qof ee meesha soo wada galay eh, waa is wada taqaanaa soomaalidu meel wada joog warna iskuma seegan waa dadkaan wada garanayna wey arrinta sidee looga bixi karaa sida looga bixi karaa anigu aan isleeyahay waxa weye baarlamaanka eh, waxaan soo galay shan iyo labaatanka january kii hore lix bilood baan kaga jiray oo waxaan idhahdaa xildhibaanada hore iyo kuwa dambe ayaan buundo u ahay waxaa marka fikir badan ayaan ka qabaa baarlamaankii hore kuwii horena waaba anigii ka heesi jiray oo waad garan karaysaa wax ka oran jiray waxaan wax xalka wuxuu ku jiraa qof walba shaqada loo dhiibay ee ka soo baxa waxaad arkaysaa dacwo yar oo macno lahayn daro walbaad micnaha murmaysaan eh, ilaa madaxweynaha uu tago ama prime minister ama guddoonka u tago ma qanacahayo Eh, waxaan siinayaa jeso baan siinayaa jeso een, eh, doodii haddaan halkaa uga baxno xalka maxaad u aragtaa adiga adigoo aan dib ugu noqonaynin waad mahad Saaxiibka.
waad mahadsan tahay dib um noqonayo keliya waxaan rabaa qofka markuu wax inuu sameeyo uu isku daya ayay wax ka hadlaabaan waxna u saxmaan waxa ugu horeeya ee walaalow ee hadda anigu aan murug ka qaba dawladdii horena ayna samayn tanna ayna samayn waxa weeye kow iyo tobanka bisha may shiraa ka dhacaya london oo soomaaliya looga tashanayo sidii ciidankeeda loo dhisi lahay sidii amniyaadkeeda loo hagaajin lahaa oo niyu diilkii aan kasoo gudubna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waxa aan leeyahay war hala tashto qaran soomaaliyeed qorshe uu leeyahay aan meel la tagna wa waa mahadsan tahay intaadan ka bixina saddexdiinaba waxaan siinayaa sharwac oo nagu soo noqday oo qadka uu ka go-ay sharwac taladaadii een, halkeedii ka sii wad taladayda waxaan kusoo ururinayaa waxa weeyaan jesow hadda waxaan ka maqlayay shirka london xukuumadda iyo baarlamanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysano inay si fiican noogu aqoolaan marka si amniga wax looga qabto abaaraha wax looga qabto waxa weeyaan xoolaha soo gala xukuumadda ama beri ha ka soo galaano ama bad ha ka soo galaano ama hawaha ka soo galaano waxa weeyaan in si fiican loo maamulo loo jiheeyo abaaraha iyo amniga loo jiheeyo Wa- waa gartay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin saddexdiinaba sida eh, qiimaha badan ee aad nagala qayb qaateen barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maalin walba oo jimco ah ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waad mahadsantahay intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay golaha cusub ee wasiirada soomaaliya ee la ansixiyey barnaamijka waxaa ka qayb gelayay xildhibaan cabdi shire jimcaale cayaar jecel oo ka mid ahaa xubnihii difaacay golaha wasiirada cusub iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda iyo dhowr iyo tobankii xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda dhammaantood qadka taleefanka muqdisho ayay kaga qayb gelayeen barnaamijka intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanaal